بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديث bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bannaanbaxyo waaweyn oo lagu garab istaagayo muslimiinta reer khaza oo ka dhacaya waddamo badan oo ka tirsan waddamada caalamka islaamka iyo muslimiinta ku nool dhulka urdun oo go'doongeliyey safaaraddii maamulka yahuudda ee magaalada cammaan mujaahidiinta ansaaru shareeca oo fuliyey weeraro khasaare lagu gaarsiiyey murtasaqada imaaraadka oo ka dhacay koonfurta yemen waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan dagaallo lagu hoobtay oo ka socda dalka goongada dimuquraadiga haddaba muxuu salka ku hayaa dagaalkan ka socda dalkan ka mid a kuwa ugu qanisan waddamada dhaca bartamaha qaaradda afrika xisbiga ordogan oo looga guulaystay doorashooyin ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka dalkaas oo ay ugu horayso caasimadda waddanka ee ankara dagaalla u dhexeeya qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega oo ka dhacay waqooyiga etoobiya qodobadaas xubintii guuxa dunida iyo xalqadii lix iyo tobanaad ee warbixinnadii basaa'iru linnaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروكة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag dhegaystayaal waa maalin isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waa bannaanbaxyo waaweyn oo ruxay qaar ka mid ah waddamada dhaca caalamka islaamka kuwaas oo lagu taageerayo muslimiinta ku nool magaalada khaza oo la kulmaya xasuuqya isdabajoog ah tan iyo toddobadii oktoobar dalka urdun ayaa ka mid ah waddamada ugu badan ay ka socdaan bannaanbaxyadan waxayna shacabka muslimka ah ee ku nool dhulkaasi siddeed maalin oo xidhiidh ah ay dhigayaan bannaanbaxyo ay ku garab istaagayaan reer filistiin waxay habeen weliba isugu yimaadaan hareeraha safaaradda maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku leeyahay magaalada caasimadda ah ee cammaan iyagoo dhowr jeer isku dayey inay weeraraan safaaradda balse waxaa ka hor istaagay ciidanka amniga dowladda urdun waxa ay ku qaylinayeen ereye ay ku garab istaagayaan walaalahooda reer filistiin ciidanka amniga dowladda daaqiyadda ah ee urdun ayaa isku dayey inuu kala diro qaar ka mid ah bannaanbaxyaasha iyadoo sawirro iyo muuqaallo lagu faafiyey mareegaha internetka ay muujinayeen qaar ka mid ah bannaanbaxyaasha oo xabsiga loo taxaabayo iyadoo ka cabsi qabta inay bannaanbaxyadu sii ballaartaan islamarkaana bannaanbaxyaasha ay bilaabaan kacdoon ka dhan ah dowladda ayay xukuumadda urdun waxa ay kooxaha muqaawamadda filistiin ku eedaysay inay kicinayaan shucuubta ku dhaqan dalkaasi sidoo kalena ay doonayaan in urdun ay ka dhigaan sida khaza oo kale waa sidii hadalka u dhigeen afhayeenka xukuumadda urdun muhanad mubidiin ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in dalkooda uu leeyahay nidaam iyo kala dambayn cid kalena aysan xaq u lahayn inay kiciso dareenka bulshada hadalkaasuu u muuqday mid uu ugu jawaabayo kooxaha muqaawamada filistiin oo ku baaqay in dhammaan shucuubta muslimiinta ah ay dhigaan bannaanbaxyo ay ku garab istaagayaan muslimiinta reer khaza haddii aysan u awoodin wax kale dowladda riddada urdun ayaa bilowgii toddobadii oktoobar waxay horey u sheegtay inaysan oggolaan doonin in dalkeeda looga duulo deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda camaan oo hadlayay ayaana sheegay in xitaa dowlad ka mid a dowladaha dawaaqiidda carbeed haddii ay isku dayaan inay u gargaaraan muslimiinta reer filistiin aysan u oggolaan doonin in xuduuddooda ay maraan oo ay ku duulaan maamulka sahaayinada marka laga soo tago urdun sidoo kale dhulka filistiin waxaa ka dhacaya bannaanbaxyo lagu garab istaagayo muslimiinta magaalada khaza kumanaan ka mid a muslimiinta ku cibaadaysanaysa masaajidka al aqsa ayaana dukashadooda salaadda taraawiixda kadib waxay isugu yimaadaan barxadaha masjidka iyagoo halkaas garab istaag ugu muujiya muslimiinta reer khaza sidoo kale dalal ay ka mid yihiin bakistan ciraaq yemen iyo turkiga ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhacayaan bannaanbaxyada lagu garab istaagayo muslimiinta reer filistiin
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamul yoom waxaan idin leenahay ramadaan mubaarag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii guuxa dunida waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta guuxa dunida aan ku bilowna xubinteenna dhanka yemen wararka laga helaya dalka yemen ayaa tibaaxaya in weerar xooggan oo kamiin ah loo dhigay ciidamo isugu jira saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiyiin ah oo ka tirsan murtasaqada imaaraadka carabta ee loo yaqaano xisaamul amni halkaasoo ay mujaahidiintu ku dileen kuna dhaawaceen askar iyo saraakiil ciidan weerarkan kamiinka ah oo ahaa mid culus waxay ciidamada mujaahidiinta jamaacada ansaaru shariica ka fuliyeen mandiqada amsara oo ka tirsan gobolka abyan warqoraaleed kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyey in allaah fadligiis weerarkaas barakeysan lagu dilay ugu yaraan ilaa saddex askari oo murtadiin ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadkan murtasaqada ah halka kuwo kalena lagu dhaawacay waxaana xubnaha la dhaawacay ka mid ahaa taliya guuto ka tirsan liwaaga shanaad ee murtasaqada imaaraadka carabta kaas oo lagu magacaabo fahiim axmed mujaahidiinta waxay sidoo kale xaqiijiyeen in goobta uu ka dhacay iska horimaad culus oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadkan sawiro ay faafiyeen ayaana muujinaya gawaari ciidan oo rasaas ooda looga qaadaya xilli habeen ah howlgalkan ayaana qayb ka ah ololo dagaaleedka sihaamul xaq ee lagu dhigbixinaya calooshad ushaqaystayaasha xukuumadda abudubaay dhanka turkiga xisbiga haya talada waddanka ayaa dhabarjab xooggan kala kulmay doorashada dowladda hoose ee gobollada turkiga dhanka kale xisbiga mucaaradka ayaa guul sare ka gaaray doorashooyinka magaalooyinka ugu waaweyn ee waddanka guulahan ayaana dharbaaxo siyaasadeed ku noqday xisbiga haya hoggaanka waddankaas ee uu hogaamiyo ordogan codayntii la sameeyey si loo soo dhiso waxay ugu yeeraan dowladda hoose ee turkiga waxaa codeeyey dad fara badan oo ku kala sugnaa gobollada waddankaas balse natiijadii ugu dambayn ka soo baxday ayaa noqotay mid aanan farxadgelin rajab dayib ordogan waxaana xusud mudan in xisbiga mucaaradka uu ku guulaystay codadkii ugu badnaa haba ugu horreeyaan magaalooyinka istanbul ankara isniir baras iyo adana sida ay sheegayaan xoguhu waa markii ugu horreysay muddo kow iyo labaatan sana ah kadib ee uu ordogan ku guuldarraystay inuu hantiyo codka ugu badan ee shacabka turkiga waana marka laga hadlayo in lasoo dhiso dowladaha hoose ee waddankaas dhanka itoobiya wararka laga helayo waddankan ayaa ku warramaya in iska horimaadyo dhimasho sababay ay ka dhaceen koonfurta gobolka tigrey kuwaasoo u dhexeeya kooxaha amxaarada iyo tigreega sida ay soo tebinayaan xogaha quseeya iska horimaadkan culus maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka tigre ayaa ka cadhooday tillaabo dhanka waxbarashada ah oo ay amxarada ka fuliyeen dhul ay maamulaan tigreega ismaamulka amxara wuxuu manhajkiisa waxbarasho ka hirgeliyey dhul aan innagu maamulno waxaa sidaas lagu yidhi qoraal kooban oo ka soo baxay tigreega dhanka kale amxarada ayaa la sheegayaa in deegaano dhowr ah oo ay kala wareegeen tigreega ay sidaan oo kale uga hirgeliyeen manaahijtooda waxbarasho taas oona cirka sii gelisay hardanka u dhexeeya labada dhinac marka laga soo tago dagaallada ka holcaya waddankan muddada sannadaha ah waxay dhanka kale itoobiya wajahaysaa qalalaaso siyaasadeed oo gudaha ah taas oo keentay dhaqaale xumi baahsan iyo sicir barar daran oo dhanka maciishadda ah ugu dambayntii dhanka suuriya ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay goob suuq ah oo ku taalla dhanka waqooyi ee dalka suuriya sida ay soo tebinayaan xogaha hordhaca ah ee soo baxaya qaraxan ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalada aasas ee gobolka xalab halkaas oo si gaar ah ugu dhow xadka dalka turkiga macadda cidda fulisay weerarkan xooggan ee ka dhacay magaaladan oo ay maamulaan maleeshiya taabacsan turkiga kuwaas oo muddooyinkan dambe dagaal kula jira dhiigyacabka bashaar al asad ciidanka turkiga iyo xulafadiisa ayaa gacanta ku haya dhul ballaaran oo ka tirsan suuriya kaasoo ku teedsan xadka ay wadaagaan labada dal halkaas ayaan dhegaystayaal uga baxaynaa xubintii guuxa dunida iminkana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaasuu inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihii saddexana waan isla maraynaa dagaalo u dhexeeya kooxaha mucaaradka iyo dowladda koongada dimuqraadiga ah ayaa ka socda gudaha dalkaasi haddaba dagaaladaas waxa ay salka ku hayaan iyo cidda gadaal ka hurinaysa waxaa warbixintan soo socota ku eegaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman waddanka kongo waxaa ka jira dagaallo hubaysan oo u dhexeeya ciidamada waddankaasi iyo kooxaha loogu yeero magaca m saddex iyo labaatanka maarso kuwaasi oo intooda badan ka dhaca gobolka kiivu ee bariga waddankaasi dagaaladii ugu dambeeyey oo ka dhacay waqooyiga magaalada gooma ayaa waxaa la soo wariyey inay ku dhinteen tobannaan qof halka kumanaan kalena ay ku barakaceen dagaaladan ayaan ahayn kuwa hadda bilow ah balse waxay soo cusboonaadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoona saameyntooda laga dareemay deegaano fara badan oo ka tirsan koongada dimuqraadiga kooxda falaagada ah ee dagaalka kula jirta ciidamada xukuumadda kongo ayaa isku magacaawday xarakada saddex iyo labaatanka maarso ama m saddex iyo labaatan waxayna qaybka yihiin kooxaha mucaaradka afrikaanka ah ee ku kacdoonsan andimada ka jirta waddamada qaaradan gaar ahaan dalalka intooda badan caanka ku ah kheyraadka rabbaaniga ee leh noocyada kala duwan haddaba si aan wax badan uga ogaano siraaca ka jira koongada dimuqraadiga warbixintan ayaan dhowr arrimood isku dultaagi doonnaa hadduu alla ogolaado ugu horeyn waa tuma xarakada m saddex iyo labaatan ee caanka ka ah dalkaasi halkee ka asaasantay muxuuse salka ku hayaa dagaalka kala dhexeeya ciidamada waddankaasi magaalada goomo ee dhacda bariga koongada dimuqraadiga waxaa ku nool qowmiyad aqliyad ka ah koongada inteeda kale waxaa loogu yeeraa tuutsi kuwaas oo ah qabaa'il laga tiro badan yahay oo la takooro heebsooc kii ugu xumaana lagu hayo inta badan dadka qowmiyaddan waa muslimiin ku nool waddan ay aqlabiyada dadkiisu yihiin gaalo kirishtaan ah kamana muuqdaan fagaarayaasha iyo manaabirta sida inaysan dalka waxba ku lahayn sannadkii labada kun iyo lixda waxay qabaa'ilka qowmiyaddan tuutsi qaateen hubka iyagoona ciidanka xukuumadda la galay dagaal qaatay muddo saddex sano ah inkastoo goor dambe ay wadahadallo la qaateen dowladda kaasoo loo muujiyey in la dhaqangelinayo kolkaas waxay la soo baxeen magac cusub iyadoona uu joogsaday dagaalkii balse mar kale ayay labada kun laba iyo tobankii kooxihii matelayey qowmiyadda tuutsi keenta kala soo baxeen weji cusub iyo muuqaal hor leh iyagoo wata hub iyo halkudhigyo ka duwan kii hore waxay kooxdaasi fallaagadaha ku midoobeen magaca ururka saddex iyo labaatanka maarso kaasoo loo soo gaabiyo m saddex iyo labaatan waxayna kadib bilooyin dagaalaha oo ay la xarbinayeen xukuumadda kongo waxaa u suuragasha inay gacanta ku dhigaan oo ay la wareegaan magaalada gooma ee bariga dalkaasi balse arrinkaas ayaa sababay in dowlado kale ay soo farageliyeen xiisadaasi waxaana kooxda m saddex iyo labaatan ay sannadkii labada kun saddex iyo tobankii la kulmeen guuldarooyin xooggan waxayna qowmiyaddu aqbashay shuruudihii ay soo jeediyeen dowladihii ka shaqaynayay dhexdhexaadinta halka kooxihii dagaalamayna ay u kala firxadeen waddamada ruwanda iyo yuganda ee deris kale ah koongada dimuqraadiga ururkii ayaa sidaas isku beddelay mid laba garbood ah oo ku kala sugan ruwanda iyo yuganda waxaana hadafka labada dhinac u noqday kongo iyagoona colaadinaya xukuumadda dhexe mid ka mid a labada majmuuco ee ka tirsan qowmiyadda tuutsi gaar ahaan kooxda saldhigata yuganda waxay sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii soo celiyeen weeraradooda ka dhankaha dowladda kongo inkastoo ay howlgalladoodu ahaayeen ku xadidan ilaa laga soo gaaro sannadkii labada kun kow iyo labaatanka xilligaas kadib ayay m saddex iyo labaatan bilaabeen inay dib u habeen ku sameeyaan safkooda iyagoo sii kordhinaya weeraradooda ka dhanka ah ciidamada dowladda kongo ilaa laga soo gaaray dhammaadka sannadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka waxayna weeraradoodu xanuunjiyeen ciidamadii ay dagaalka kala soo horjeedeen marka laga hadlayo munaasabadda dagaaladan iyo magac ahaan waddanka kongo waxaa isku beegay ahamiyadda dhulkaas sida ay tilmaamayaan dadka sida dhow ula socda waddamada afrika koongada dimuqraadiga waa waddanka labaad ee ugu weyn afrika marka laga hadlayo masaaxada marka laga soo tago jazaa'ir ama aljeeriya sida loogu yeero hase ahaatee baaxadda intaa la eg ee dhulka ah waxaa ku nool ku dhowaad sagaashan milyuun oo ruux nambarkaas oo la sheegay inuusan ahayn wax badan marka loo eego masaaxada dhulka sidaas darteed oo nisba ahaan loogu yeero waddan aan sidaas u dadbadnayn intaas oo keliya arrinka kuma koobna balse dalkan waa mid hodan ku ah macaadiinta waxayna caalami ahaan kaalinta ugu horraysa kaga jirtaa waddamada laga helo maadada koltaan oo ah cunsur lagu farsameeyo dhammaan elektroniyaadka qaybihiisa kala duwan iyo kuwa ugu muhiimsan waana waddanka ugu badan ee dhoofiya maadooyinkaasi waa dal qani ah oo marna bartamaha kaga yaala qaaradda afrika balse shacabkiisu ka mid yihiin kuwa ugu faqiirsan shucuubta caalamka kuwaas oo la nool dagaallo waaweyn oo ay saameyntoodu xoogan tahay islamarkaana galaaftay nolosha malaayiin ka mid ah dadkii ku dhaqnaa waddankan arrinkaas oo lagu sheegay sababka ugu muhiimsan ee ka dhigay mid aan lahayn dad badan oo ka faa'iidaysta qaybna ka ah bulshadiisa inkastoo boqolkiiba sagaashan dadka waddanka kongo ay haystaan diinta masiixiyada tobanka soo harayna ay yihiin nisbada muslimiinta haddana nidaamka ku dhisan habbeeleedka ayaa ah kan ugu caansan ee waddanka kaasoo xilliyada qaar sababa inay dhacaan dagaalla u dhexeeya dadka wadadega koongada dimuqraadiga iyadoo ay jirto in dowladaha caalamka aysan waddankan ula jecleen horumar iyo isku filnaansho ay ka gaaraan kafaa'idaysiga kheyraadkooda waxaa dalkan sidoo kale uu jeejees iyo cadaadiso kale kala kulmaa dalalka ay jaar ka yihiin sida ruwanda iyo uganda oo ah dowlado yaryar oo derisla ah iyagoo uga qoonsanaya kheyraadkaas ay haysato waxaa kuwaas ka dambeeya dowladaha caanka ku ah boobka dhaqaalaha waddamada daciifka ah oo ay ugu horeeyaan dalalka qaaradda afrika ee ay dadkoodu sabool ka yihiin halka kheyraadka laga daldalanayo ay dhaqaale ka sameynayaan shirkadaha reer galbeedka waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay ramadaan mubaarag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dambena waan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lix iyo tobanaad ee warbixinadii basaa'iru linaas waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen cabdulfitaax abu muxsin حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد اصاب من اسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد اصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزيه
يا هضاب غردي يا سهول طه نور الكتاب وتجلى الرسول أشرقي يا هضاب غردي يا سهول طه نور الكتاب وتجلى الرسول إنه النور المبين وملاذ الحائرين إنه الإسلام دين دين رب العالمين ليفيس كيتن أما لايف شاتني wuxuu ahaa baadari caan ah oo swedish ah iyo mid ka mid ah wadaadada kirishtanka ee ugu weyn guud ahaan waddamada reer galbeedka wuxuu muddo soddon sanno ah ka shaqaynayey kiniisado kala duwan oo ku yaalla dalkiisa swidhen oo dhaco waqooyiga qaaradda yurub shan iyo toban sanno oo ka mid ah soddonka sanno ee uu baadariga ahaa wuxuu ka shaqaynayey kiniisad ku taalla magaalada skringarad halka sannadaha kalena uu ka shaqaynayey kiniisad ku taalla magaalada stokholm ee caasimadda waddanka swidhen wuxuu inta badan diiradda saari jiray dadka qaxootiga ee soo galootiga ku ah dalkiisa swidhen isagoona si gaar ah u bartilmaameedsan jiray daayarta ka soo jeeda waddamada caalamka islaamka kuwaasoo ugu baaqi jiray kirishtanka isaguna uu ka caawin doono wixii ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay degenaanshaha dalkaasi lefis kitin waa sagaal iyo toddobaatan sanno jir wuxuuna sannadkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ku dhashay magaalada oslo ee caasimadda waddanka norway oo daris laha swiden ayna iskala tirsan yihiin skandanafiyanka yaraantiisa waxaa lagu soo barbaariyey inuu ku xidhmo kiniisadaha isagoona si aad ah u bartay baibalka sannadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii ayuu u guuray gobolka smotland aberesia oo ka mid ah gobollada dalka swiden isagoona ka shaqo bilaabay kiniisad halkaasi ku taalla laba sanno kadibna waxa uu u wareegay magaalada skringarad ee dalka swiden oo uu ka noqday baadari maamula kiniisadda goorta uu soo islaamay iyo sababta uu ku soo islaamay lefis kitin waxaa islaamnimadiisa sabab u noqday cabdalla oo ah wiil muslim marookan ah oo siddeed iyo toban sanno jir ah oo isagu uu ka soo kaxaystay xero qaxooti oo swiden ku taalla uuna keenay gurigiisa si uu ugula noolaado laakiin cabdalla wuxuu ahaa wiil mutadayin ah oo si wanaagsan u ilaaliya waxyaabaha ay farayso diintiisa sida salaadda soonka qur-aan akhriska iyo akhlaaqda wanaagsan lefisketin oo shaqadiisu ahayd inuu ugaarhsado carruurta qaxootiga fuqarada ah ee dalkiisa degenaanshaha ka doonaya ayaa u qaatay in wiilkan yar uu si fudud uu kaga beddeli karo diintiisa laakiin taa cagsigeed isaga ayaa ku saamoobay habdhaqanka wanaagsan ee wiilkan yari taa oo dhexalsiisay inuu isagu diintiisii beddelo baadarigan maadaama uusan horay wax badan uga aqoon diinta islaamka ayaa markii uu arkay sida aan kala go' lahayn ee wiilkan dhallinyarada ah oo u ilaalinayo cibaadadiisa bilaabay in uu baaro islaamka baxthi dheer kadibna waxaa u caddaatay in wixii cimrigiisa ku soo baabi'iyey aysan diin ahayn dadaalkiisa soddonka sanno ka badan uu ku bixinayay kiniisadahana uu noqday hal bacad lagu lisay wuxuuna go'aan ku gaaray in wakhti kale uusan iska lumin diinta islaamka ee xaniifka ah ayuuna ku qancay magiciisana waxa uu u beddelay axmed maalin ay taariikhdu ku beegnayd toddobadii bishii disembar ee sannadkii labadii kun toddobiyo tobankii ayuu lifis kiten cabdalla u raacay masjidkii uu ku dukan jiray halkaas oo towxiidka loogu qabtay
in badan dadka waa lumin jiray waana ka fogeeyey nuurka laakiin xagaagii laba kun iyo lix iyo toban waxaan isku dayey inaan soomo bisha ramadaan waxaana iska ilaaliyey inaan wax cuno maalinkii oo dhan markay taariikhdu ku beegneyd toddobadii janawari ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban waxaan tegey masjidka jaamica waxaana halkaasi ku qaatay islaamka shahaadadana waxaa ii qabtay imaamka masjidkaasi
lefeskiten markii islaamnimadiisu ay shacday waxay lama filaan ku noqotay dowladda swiden iyo hogaamiyaasha kiniisadaha xukuumadda stockholm ayaa warqad musaafurin ah u jartay wiilka dhallinyarada ah ee sababta u noqday islaamnimada baadarigan da'da ah kaas oo si deg deg ah dalkiisa maroko loogu celiyey taa iyaduna waxaa ka dhalatay in liif ama axmed uu isaguna boorsooyinkiisa xirxirto uuna u safro dalka maroko si uu halkaasi ugula noolaado saaxiibkiisa cabdulaahi inta uusan ka ambabixin swiden waxaa axmed u yimid koox baadariyaal ah oo ka socday kiniisadaha waddanka swiden oo gurigiisa ku booqday kuwaasoo isku dayay inay wax weliba ku qanciyaan si ay mar un ugu soo celin lahayeen kirishtanka laakiin ay marin waayeen markii ay ka soo saari waayeen diintii uu qaatay maalmo yar un ka hor kuna celin waayeen diinku sheeggii uu haystay toddobaatanka sanno ka badan sidoo kalena ay ka joojin waayeen inuu aado waddanka maroko ayay haddana isku dayeen inay ku qanciyaan inuu u guuro waddanka sbain oo maroko u dhow laakiin go'aankiisa ayuu ku adkaystay intaa ugama harin xitaa markii uu u guuray waddanka maroko waxay u direen wafdi kale oo axmed ku qanciya inuu ku soo laabto kiniisadda laakiin mar kale ayuu ganafka ku dhuftay waxaana halkaa ka dhacday dood ku salaysan cidda saxan islaamka iyo kirishtanka ismariwaa kadibna ugu dambayntii axmed wuxuu ka codsaday inaan laga mashquulin ictikaafka uu ku qaadanayo masaajidda warbaahinta bulshada ayaa si aad ah loogu faafiyey khabarka islaamnimada baadarigan waxayna sheekadiisu ay hawada qabsatay markii telefishinka s t v ee dalka swiden uu arrintiisa ka diyaariyey filim dokumentari ah oo loogu magacdaray the convention kaas oo diiradda lagu saaray ama lagu faahfaahiyey rixlada skiten ee islaamnimadiisa filimkan oo diyaarintiisu ay wakhti badan qaadatay iskana kaashadeen soo saarayaasha kale ah tomas biledman iyo alexis bofilin ayaa waxaa si rasmi ah loo baahiyey siddeeddii bishii sebteembar ee sannadkii labadii kun iyo labaatankii qaar ka mid ah muslimiinta isticmaasha warbaahinta bulshada ayaa dhankooda ka qayb qaatay warcelinadii laga bixinayey baadarigan soo islaamay iyagoona si aad ah u soo dhoweeyey arrintiisa فانتم عارفين طبعا انه النهارده عدد كبير من الناس يدخلون في الاسلام لكن يا اخواني الكرام امثال هذا الرجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته هو اسمه أحمد waxaad la socotaan in maalin weliba ay islaamka soo galaan tiro badan oo dad ah laakiin ninkan oo kale waxaa waajib ah in arrintiisa laga hadlo waxaa kaloo xitaa jira filim dokumentari ah oo isaga laga diyaariyey oo laga sii daayey tv-ga sweden kaasi oo looga hadlayey qisada islaamnimadiisa waxaana lagu soo bandhigay arrimo badan oo muhiim ah waxaa kaloo jira waraysi lala yeeshay ninkan oo laga yaabo inaad daawateen hadda waa nin muslim ah oo ku nool waddanka morocco halkaasi oo si wanaagsan oo ammaan ah uu ugu nool yahay wuxuuna had iyo goor uu xirtaa dharka muslimiinta wuxuuna si joogta ah u sameeyaa cibaadada eega bal waaba sida qof marookaan oo kale ah in kasta oo wejigiisa ay ka muuqdaan malaamixda yurubiyaanka alle ayaan u weydiinaynaa inuu barakeeyo isaga iyo qoyskiisa waa sax in ninkan uu cimri dheer uu ku soo qaatay kirishtaannimada toddobaatan iyo shan sanno ayuu kirishtaan ahaa alle ayaa soo hanuuniyey sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban sawirkan waa inta uusan soo islaamin wuxuuna ku dhex jiraa kiniisadda sawiro badan ayaana laga heli karaa allihii soo hanuunshay ayaa ku mahadsan walaalayaal tusaalahan oo kale waa waajib in la soo gudbiyo ninkan wuxuu ka mid ahaa gaalada kuwooda ugu waaweyn toddobaatan iyo shan sanno oo kirishtaannimo ah oo soddon sanno oo ka mid a kiniisad uu ka shaqaynayay wuxuuna ahaa nin aad looga yaqaano sweden iyo norweyba hadda waa muslimay alle ayaan u weydiinaynaa sugnaan الأسويد ويقال في النرويج أيضا سبحان الله دخل الإسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات lefsketen am axmed wuxuu soo iibiyey guri uu ku lahaa magaalo xeebeedda dalxiiska ku cambaxday ee john cobing oo fogaan saddex boqol iyo soddon kilomitir u jirta caasimadda stockholm isagoona ku beddeshay guri kale oo uu ka iibsaday waddanka morocco axmed wuxuu hadda noloshiisa oo uu aad ugu faraxsan yahay ku qaadanayaa magaalo xeebeedda didwaan oo dhacda waqooyiga waddanka morocco halkaas oo uu kula nool yahay walaalihiisa muslimiinta kuna baranayo diintiisa xaniifka ah wuxuu kaloo aad ugu dadaalayaa barashada luqadda muhiimadda gaarka ah u leh muslimiinta ee carabiga sidaba laga soo xigtay wargeyska farnaamo ee ka soo baxa waddanka sweden filimka dokumentariga ah ee laga diyaariyey qisada islaamnimada life skiten ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay sida fudud ee uu isku beddelay dhaqanka axmed iyo habnololeedkiisa waxaana lagu daawaday sida uu u joogtaynayo labiska ay canka ku yihiin muslimiinta sida khamiiska iyo cimaamadda isagoo warbaahinta la hadlayey ayuu sheegay inaysan jirin wax kale oo ugu laabanayo waddanka sweden inta noloshiisa ka harsanna uu muslimiinta kula noolaan doono waddanka maqrib uusanna qabin wax walwal ah sidoo kalena uusan gocan doonin noloshiisii hore قيم روح العبادة وعلوم وفنون واقتداء وريادة درب نور وحضارة ونقاء وطهارة درب نور وحضارة ونقاء وطهارة تابع كل المعالي شامل دنيا ودين تابع كل المعالي شامل دنيا ودين أشرقي بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ويا حين قد فحا معانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها